macduuna shayga lalayahay dadku waayaanna dadka waad u keentaa waad u shaqeeyey maaragtay waad u keentaa wey wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq xaqa waxyaabihiisa yimaadana waad caawisaa weeyo dadkaad ku taageertaa saas oo kale markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee sidaasaab iskaga abuuraaba majbuul buu ku ahaa macnaha majbuulan calayhi min makaarim alakhlaaq akhlaaqdaa wanaagsan buu iskaga abuuraba wakadalika najaashi oo kale oo matalan nagaash waa ninkii xabashida markaa boqorka u ahaa ereyga najaashi magac ma aha iyagaaba ninka boqorkaa nagaash bay yidhaahdaan asmaxa ayaa la odhan jiray markii uu weydiiyey raggii u tegey uu yidhi bal qur-aanka lagu soo dejiyeyna ayo akriya muxuu ku yidhi ina hada waladii jaa bihi muusa calayhi salaam layahruju min mishkaatin waaxida haytami baa ku warinayay majmacu sawaa'idka rijaasha maaragtay rijaashiisuna waa rijaalu saxiix ninka la yidhahdo ibnu isxaaq mooyaane xadiidkana markuu ibnu isxaaq oo mudalisa warinayey uu caddeeyey saraax wuxuu ku sameeyey inuu maqlay samaac buu caddeeyey maaragta ama simaac markaa wuxuu uhi kan aada akriyaysaan iyo kii nebi muuse lagu soo dejiyey meel qulay ka soo wada baxeen waa marag weeye lidalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee markaa uu baqay oo u yimi khadiija way kaxaysay waxay u geysay ninkii la odhan jiray waraqatu ibnu nawfal oo ahaa markaa ninka carab ka cilmi badnaa nimankii carabeed oo joogay oo yaqaanay maaragtay diinta nasaarada amba kiristaanka ee markaasu yidhi bal sheeg waxaad aragtay rasuulku markuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkan waraqana qad tanasar markaa luqada carbeed ayuu ku qori jiray kitaabka injiil markaa khadiija ayaa ku tidhi ay cami ismac min ibni akhiika maa yaquul bal ninkan dhegayso aad adeerka u tahay wuxuu leeyahay rasuulku uu sheegay markaa muxuu yihi waraqa hada huwa annaamuus aladi kana ya'ti muusa warkaa ku yimi aad aragtay waa khayrwadihii markaa naamuus iyo jaasuus baa kala jira jaasuus waa kan basaaskan khayrka lahayna dadka intuu warkan ka qaado dad kale ku dilo weeye naamuusna waxa la yidhah dadka khayrka sidaa ayaa la yidhahda markaa wuxuu ku yidhi hada huwa annaamuus kaasu waa khayrsidihii aladi kana yati muusa nebi muusena u iman jiray weeyaan bu wakadalika ninkii hiriqle la odhan jiray oo ahaa boqorkii nimankii xilligaa dawladaa ugu xooga weynaa ee ruum ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ila risaaladiisu caan bay ahayd cid walba cidduu qoraal ku gaadhsiin kara diintana qoraal buu ku gaadhsiin kar jiray cidduu dee u tegi jiro cidduu erge u dirayo cidduu gaari karayo sidaasay ahayd markii rasuulku warqadda u diray ayaa wuxuu u yeelay dadkii carbeed ee joogay markaa dhulkiisa shaam ay meelahaasi joogay markii abu sufyaan oo gaal ahaa xilligaas oon islaamin ayaa loo yeedhay markaa wuxuu uhi war bal ninkan ka warrama ee waddankiini ka soo baxay ayuu yaa ugu xiga buu yidhi ninkan abu sufyaan ba isugu xigaan baa la yidhi markaa wuxuu yar abu sufyaan oo halkan istaago bal ninkaa ka warram war qoladiina kala socotadiina istaba taaga oo ninka abu sufyaan ninka arrintiisa hadduu been ka sheego ku beeniya guud cadaalad buu u dhawaabaad moodaysa markaa su-aashii ugu horreysay uu weydiiyey waxaa hadiisku ugu dheeraayo ka mid ahaa war ninkan aabayaashii mid boqora ma ka mid ahaan jiray wax boqortooyaha ma la ahaan jiri may buu yidhi oo cid horeo nebinimadan sheegatay haddaa qurayshtii madinka soo baxay maya ninku ma nin laandheero abaa mise waa nin maaragtay iska laangaalo maya waa nin saasoo kale waa nin laandheeraha bay yidhaahda hore been miyaa ugu taqaani maya kumaanaan aqoon bay yidha wax beenaanu ku naqaanin ninkan ma jirin oo dadka kuwa raaca waa kuwey ma dadka inta taagta daranee masaakiinta abaa raacda mise inta ladan maya inta masaakiinta abaa raacda oo ma ka soo noqdaan mise way sii siyaadeen maya cid soo nacday maanaan arag oo dad intay diintiisii macindi usoo noqotay usoo noqday ma aragteen may ninka ma la dagaalanteen haaya waan la dagaalanay oo dagaalka la ku qaadeen waa sidii dee marna isagaa naga adkaada marna anagaa jebina ballanka ma jebiya maya bay yidhaahdeen muxuu idin amraa buu yidhi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanaan u shariig yeelin oo maaragtay shirkigii aabbayaashayaha caabudi jira aanu iskaga tagno salaaduuna amraa runta ayuuna amraa inaanu dhowrsanno ayuuna amraa xidhiidhinta qaraabaduuna amraa ilaa toban su-aalood buu weydiiyey ilaa toban su-aalood ayuu weydiiyey markaasuu su-aalihiibuu ku celiyo war niman yaho markaan idin weydiiyey aabayaashii boqortooyo nin haystay ma ka mid ahaa waxay u tidhaahdeen ninkani wax boqortooyo aabbayaasho ay lahaan jirin ma jirin haddaad odhan lahaydeen ninkani boqor maaragtay aabayayaashii mid ka mida boqor ahaan jiray waxaan is odhan lahaa ninkani raad horu hayaayo boqortooyadoodii buu raadinaya amaan is odhan lahaa bui waxaa kaloo idin weydiiyey cid nebinimadaa hore u sheegatay ma idinku jirtaayo maya baa igu tidhaahdeen hadday arrintaasi jirto raad horu hayaabaan odhan lahaa bui waxaa kaloo idin weydiiyey been ma ku taqaaniino waxay igu tidhaahdeen buu yidhi maya marka hataa halkaana waxay iga soo caddaatay ninka dadka been u sheegi waayey inaanu allana been ka sheegayn baa iga soo baxday buui oo aanu ilaaha rasuul ka dhigan aanu rasuulnimo sheeganin waxaan idin weydiiyey dadka kuwa raaco oo masaakiintaa raacda bay igu tidhaahdeeno taasina kuwaasina waa rususha marka hore iyagaa raaca wey waa bilowga hore atbaacu rusul weeyaan marka hore ayaa loo jeeda xadiidka waxaan idin weydiiyey cid diintiisa ka soo carootay oo kasoo noqotaa ma jirtaayo maya baa igu tidhaahdeen oo waarde iimaankiibaa quluubtooda degay ayaan idin leeyahay buuli waxaa kaloo idiin sheegay maara ayaan idin weydiiyey buuli dagaalku waa sideeyo marna waanu ka adkaanaa marna waa naga naga adkaadaayo taasina waa imtixaanka ilaahay rasuulladiisa imtixaama buu yihi cidhirka dambana isagun baa yeesha ballanka ma jebiyaa baan idhi maya baa tidhaahdeen oo de rusushuba ballanka ma jebisa buuli waxyaabahaas oo dhan buu weydiinayay maaragtay markaa waxaynu ula jeednaa o rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida rasuulnimadiisa marnaba ciddee iska diidaysa mooyaane aan shaki ugu jirin ayaanu ka garanayna marka runtu ayuu u sheegay maaragtay oo weligiinba wada buu yidhi wallaahi haddaanu gaari kari lahaa isaga maaragtay labada lugood baan ka dhukan lahaa buui xadiis saxiix wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani dee imtixaankaa la imtixaamaya marna isaga dagaalka wax ku jebinay marna la jebinayay khayr ba isaga u ahay waana sida mu'miniintaba ay u tahay wey marka su-aalihii uu sii weydiiyey wuxuu sii wadaba waxa uu ku yidhi war niman yahow waan ogaa inuu hortanimi soo baxayo laakiin ma moodayn inuu idinka idinka mid noqonayo laakiin waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inaan gaari karayo walowlaa maa ana fiihi min almulk haddaanan maanta boqortooyadan ahay inaanu boqortooyadaanan haysan ladahabtu ilay waan u tegi lahaa buui wain yakun maa taqulu xaqa warnidosi abu sufyaan waxaan ku leeyahay bui waxaad sheegaysaa hadday dhab tahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayn walle halkaa aan joogana wuu qabsan doonaa buui meelkii la daayo halkaa aan fadhiyana waa u qabsan doonaa wey abu marka abu sufyaan xilligaa nin kaafir uu ahaayo dadka rasuulka ugu necebna uu ahaa markaasaan asxaabtay markay intaa u yidhi buuq baa dhalay oo boqortooyadii iyo goli wasiiradii waxbaa isku kacay warta qoladan socotada bay inaga saara baa layihi aan soo hadlay markii dibadda naloo saaray ayaa ku yidhi buu yihi laqad amira amru ibni abi kabsha walle ninkii ina ibni abi kabsha arrintiisu weynaantay rasuulku u jeeday moogta ma waxaa weyneynaya maanta meliku bani asfar nimankii calaadaan boqorkoodii baa weyneynaya maalintaa laga soo bilaabo kamaan hari buu yidhi inaan yaqiinsanahay in rasuulkan diintiisu ay kor noqon doonto ilaa ilaahay islaamnimada geliyey markaa risaalada iyo nebinimada rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayay xaq u tahay oo ay haabit u tahay weli qof kastoo muslima iyo qof kastoo maqnala waajib bay ku tahay in maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay oo rumeeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan shaki ku jirin cid kastoo nebinimo amba rasuulnimo sheegata oo nebinimada iyo rasuulnimada ay sheeganaysaa aanay dhab ahayn ilaahay inuu dhabarka ka jibiyo markaa risaaladii rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid xaqah oo haabit ah oo sugan ayay ahay weeye ilaahayna ma ogolaado cidna kama yeelo maaragtay inay sheegato maaragtay rasuulnimo iyo nebinimo mid isagu siiyey sidaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo siiyey mooyaan markaa dadka muslimiinta waxaa waajibku ah mar kastoo rasuulka magaciisa lasoo qaaday inay ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam si markaa looga badbaado habaarkii jibriil uu habaaray qofka nebiga magaciisa lagu soo qaaday ku salliyin iyo rasuulku aamiintu ka daba yidhi arrin aada u khatar badan baa heli wey teeda kale maxamed oo lama yidhaahdo mar kula qur-aanku kuma soo arooriyaa maxamed iyadoo rasuulku ilaahay leeyahay markasta yaa ayuha nabiyu ya ayuha rasuul sidaasoo kale ayaa marka uu leeya maaragta ilaahay la hadlo subxaanahu wa tacaala wa annahu nebigu wanaquulu waxaanu leenahay inahu amba waanahu waxaanu rumaysanahay rasuulku khaatimu lambiyaa'i ambiyada kii lagu khatimay inuu yahay waanahu nebigu khaatimu lambiyaa ambiyada kii khatimay inuu yahay oo aan nebi ka dambaynaynin ayaanu ogsoonahaye rasuultoona qur-aankaa baa ilaah ku caddeeyey walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiin ambiyada kii khatime wey rasuulkuna wuxuu ku shabahay nebinimadan sida guri dhisan oo kale gurigaas oo aada loo qurxiyey u qurux badan laakiin goobkeeda fongora ay bannaan tahay amba xabad lebene xabad jaajuuri meel ay ka maqan tahay markaa rasuulkuna xabaddaa jaajuurkii gurigaa uu ku matelay ka maqnayd isaga ayay ahayd markaa la buuxiyey nebinimada waa xidhantay oo waa gurigaa la qabyo tiray oo kale ayaa rasuulku ku mithaalay daliilkuna wuxuu noqonayaa maali wa matalu lambiyaa aniga sifadeyda iyo sifada ambiyada buu rasuulku ka matali qasrin buu ahaa guri uxsina la qurxiyey bunyaanuhu dhismihiisa turika minhu laga tegey mawdicu labina xabad jaajuuri meel ay gufayso fadaafa bihi nudaar dabeeto dadku ay mareen dadkii eegayay guriga yatacajabuuna min xusni binaa'i dadkaasoo la yaabay guriga sida wanaagsan loo dhisay ilaa mawdica tilka labina halkay xabadda labinka ka maqan tahay mooyaane laa yaciibuuna siwa wax kale kumay ceeboon kumay ceebayni fa kuntu ana sadadtu mawdica tilka labina halkiina anigaa buuxiyey buu rasuulku leeyay khutima biya bunyaan wa khutima biya rusul aniga ayaa rasuulnimada laygu khatimin weeyey shaarixu wuxuu odhanayaa akrajaahu fi saxiixayn laakiin sidaa maaha lafdigan soomay saarin maaragtay labada shayk laakiin lafdigan waxaa wariyey ibnu casaakir ayaa kitaabkiisa taarikhu dimishqa laydhaa ku wariyey sida suyuudi uu ku cadeeyey jaamicu lkabiirka min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu lafdiga saxiixu wuu ka duwan yahay saxiixaynku oo wuxuu odhanayaa ina matalii wa matalu lambiyaai min qabli kamahali rajulin banaa baytan faaxsanahu waajmalah ila mawdica labina min saawiya fajacala naasu yaduufuuna bihi wayacjabuuna lahu wayaquuluun hanlaa wadicat hadihi labina faana libina wa ana khaatama nabiyiin magacyadii rasuulkana inuu nebiye ambiyadaba khatimana waad ku garanaysaa tacrifuun asmaaa rasuulikum alayhi salaatu wasalaam marka waa in la garto asmaadii nebiga alayhi salaatu wasalaam kuwooda ay ku soo aroortay adilada saxiixa ah magacyo kale oo rasuulka ka sugnaanin way iska jiraan oo dadka qaarkood ay sheegaan waxaa xadiiska saxiixa tilmaamayaa rasuulku inuu lahaa magacyadan waqaala sala allahu alayhi wasalama ina liya asmaa'an waxaan leeyahay buli nebigu magacyo ana muxamed wa ana axmedu wa ana almaaxi waxaan ahay kii wax baabiinayay yamxu allahu biya alkufra ilaahay wuxuu igu baabiyey buu leeyahy rasuulku gaalnimada wa ana alxaashir waxaan ahay kulmiye alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamaya waa ka dadku maaragtay isaga lagu soo dabafaylin doono ayaan ahay wa ana alcaaqib kii u dambeeyey baan ahay waalcaaqib alladii laysa bacdahu nabiyun bu rasuulku yii waxaan ahay kaana ibna ka dambaynaynin weeyaan marka ummaddan way jiri doonaan dad nebinimo sheegta oo xilligii rasuulka laga soo bilaabay ninkaas ayaa maaragtay sayaadkaas iyo kii kale la odhan jiray musaylamat lkadaab iyo sajaaxa iyo way iska badnaayeen laakiin wuxuu rasuulku sheegay ilaa soddon inay ummaddan ka soo bixi doonaan si la ysaga ilaaliyo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam wa inahu sayakunu min ummatii kadaabuuna alaatuun ummaddayda waxaa ka mid ah ama ka mid noqon doona beenaalayaal soddon ah soddon beenaalaha ka mid noqon doona kulluhum yascumu anahu nabiy mid waliba wuxuu sheegan doonaa inuu nebi yahay wa ana khaatamu nabiyiina laa nabiya bacdii hawgaama awaada buu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam markaa nebinimada ilaahay saasay u xidhan tahay markaa cid kastooo sheegatoo soo baxda lagama dhegaysanayo wa imaamu latqiyaai weeye wa imaamu latqiyaa kuwa alla ka baqa ee maaragtay mutaqiinta ah rasuulku imaamkoodii weeye wa imaamu latqiyaai weeye sala allahu calayhi wasalam waa kay ku dayanayaan kuwa alla ka cabsadoo dhami rasuulka maxaa loo soo saaray liliqtidaa'i bihi waa rasuulka la raaco wuxuu la yimi odhan la nimaadno qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa wardad yahow kuwo alla jecel haddaad tihiin oo idinka dhab tahay jacaylka alla jeceshiinaa sheeganaysaan fattabicuunii aniga iraaca nebi maxameda yuxbibkum allah ilahay markaa u jeclaanaya ma arkaysaa marka dee waxaan shaki ku tirin qofka ay ka dhab tahay rasuulka inuu jecel yahay rasuulka raacayo inaanu khilaafaynin marnaba inaanu khilaafaynin wa sayidu lmursaliin kuwa la diray sayidkooda wey isagaa u madaxa rasuuladii oo idil wa sayidu lmursaliina rususha kii u madaxa weeye rasuulkaana sidaas ka sugantay ana sayidu waladi aadama aadam intuu dhalayba aniga ayaa sayid waa wa sayid mursaliin marka lagu yiri rususha u noqday sayid inta kalena maxaad umalaynaysa waa midahay lawla wa sayid ana sayidu waladi aadama baan ahay yowma alqiyaama maalintaana sayid noqonay wa awalu man yanshaqu canhu lqabru cidda ugu horaysa qalbigu qabrigu ka dilaacayaana waa aniga cidda ugu horaysa ee qabriga ka soo baxaysaana anigay noqonaysaa wa awalu shaaficin ka u horeeye ergeeyaana aniga weeye wa awalu mushafacin ka u horeeye laga erge aqbalaana aniga weeye ila erge ergadeeda la diidaa jira laakiin waan ergeynayaa ergadeydana waa la aqbalayaa wey xadiidka shafaacada waxaa ku jirta ana sayidu nnaasi yawma alqiyaama ila maalintaa ciijuuq odhan mayso ambiyadii allahuma sallim tay haysaa nebi waliba iga tega buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ergeynaya muxuu samaynayaa carshiga ayuu hoostiisa ku sujuudayay ammaan fara badan buu ilaahay markaa halkaa ku ammaanay markaasaa la odhanayaa irfac ra'sak toos oo ka kac sujuuda wasal tucba rabbi wax weydiiso waa lagu siini washfac ergee tushafac waa laga erge aqbalay markaa shafaacatun cummaa baa dhacaysa shafaacada weyn rasuulka lagama laha ambiyada kale lama wadaagaan malaa'igtu lama wadaagto saalixiinta kale hadalkooda daa shafaacatlcudmaa rasuulka ayaa iska leh shafaacatlcudmaana waa maxay waa hawlkan iyo mashaqadan iyo dhibaatadan iyo dankan dadku ay taagan yihiin inuu ilaahay xisaabiyo oo uu kala saaro wey markaasaa rasuulka laga erga aqbalaya oo dadkii la kala diraya limaada maxaa loo aqbalay culimada tawxiidku maxay yidhaahdaan waa liidhaari mansilati shaafic kan shafeecaya ergeynaya in darajadiisa ilaahay muujiyo waa darajadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas uu ergeynayay ilahay waxaan ka baryaynaa inta uu shafeeco inuu rabbi naga dhigo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas uu soo doortay oo walaadu ismaaciilna inagu fadli badnaa baad garanaysaa in allaha astafaa kinaanata min waladi ismaaciil qabiilkiisi kinaana la jeeda qabiilka guud ilaahay wuxuu ka doortay intii ismaaciil dhalay guud wastafaa qurayshan quraysh baa markaa ilaahay kala soo baxay min kinaana qabiilkii sare wastafaa kinaanana wuxuu kala soo baxay min quraysh wastafaa min qurayshin qurayshna rabbi wuxuu kasii doortay bani haashim wastafaa min bani haashimin wastafaanii min bani haashimin bani haashimna anuu ilaahay iga soo dhex saaray oo iga soo doortay buui axaadiisda rasuulka calayhi salaatu wasalaam darashiisaa sala tilmaamaysa iyo inuu rusa ugu fadli badan yahay waxaa ka hor iman doonta oo ishkaal ku soo aroori kara axaadiis kale sida xadiidka odhanaya laa tufadiluunii calaa muusa aniga ha iga fadilina nebi muuse ayaa rasuulku yidhi fa ina annaasa yuscaquun dadka waa la miyirtiri doonaa marka suurta lagu afuufo yowma alqiyaama waa la qaalin doonaa fa akunu awala man yufiiq waxaan ahaan doonaa ka ugu horeeya soo baraaruga ama soo miiraaba fa ajidu muusa waxaan la kulmi doonaa nebi muuse baadishan bijaanib alcarshi muuse oo carshiga dhinaciisa haysta riwaayaadka qaarkood bisaaqi alcarshi ayaan arki doonaa falaa adri hal afaaqa qablii aw kaana mima stafna allahu markaa warumahayo in aniga hortay soo miiraabay iyo inuu yahay kuwii ilaahay ka reebay aan iyagu dhacaynba sidee loo jamcinaya axaadiistan iyo xadiiska ana sayidu waladi aadama walaa fakr waxaa loo jamcinayaa xadiidkaasi dambe ee le aniga iyo nebi muuse ana kala fadalina sabab buu lahaa sabab tacasub ay ku dheehaan sabab tacasub ku maran yahay ayaa jirtay oo waxay ahayd nin yahuudiya ayaa wuxuu ku dhaartay dhaar odhanaysa waladi istafaa muusa cala albashar waladi istafaa muusa cala albashar ilaaha bini aadamka nebi muuse ka doortay baan ku dhaartay buui faladamahu muslim nin muslimiinta ka mida dhirbaaxo qaaday kadh buu kaga siiyey waa baqashii qabiyaaladii ma arkaysa kadh buu kaga siiyey qaala ataqulu haada war ma maantaasan leedahay buui wa rasuulu llahi bayna adxurina sal alla alay slam iyadoo rasuulkuna dhex joogo miyaa dibba maanta taa ku kacdeen haddaa yuhuudda tiimaan yahuudigii wuu soo ashtakooday oo muslimkiibuu uyimi wuxuu u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam fashtakaa min almuslim aladi ladama ma arkaysaa oo yahuudigan maanta cid laga qabo dadka la'yahay isagoo rasuulkii buu yimi yahuudi markuu u yimi ayaa rasuulku yii lianna maaragtay tafdiilka noocaasa ayaa rasuulku diiday kala fadilada qabyaalada ku timi iyo tacasubka ayuu rasuulku diiday markaa tafdiilka ambiyada la kala fadilayaa إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما مركو كل ما دو تلفظ لدو عين كان يسوق فاني هي قضيات نوع عسى مركو كل ما دو هي مركو رسولك ديدي فشرعية رسولك إنه كفض لبدنا مديدا لذلك شيء كفته ولو عمل كان هبا هذا عمل ونكسين مرة دو شيء يسي كل ما دو عصبية وكل ما دو تعصب أنانية iyo xamiya iyo anifo hadduu ku yimaado ilaahayba ma aqbalo tusaale ahaan jihaadka oo kale ida kana aljihaadu ida qaatala rajulu xamiyatan wa casabiyatan waa madmuum wax ceebaysan buu noqonaya shareecada waayo ilahay baaba diiday fakriga saas oo kale marka axaadiista noocaas aad aragteen xadiidka iyo kuwo kaleba haddaad aragtaan waxaa la diidan yahay calaa wajhi alcasabiya culimada qaarkood waxay leeyihin rasulku wuxuu saa u yeelay tawaaduc tawaaduc wuu ogahay inuu ka fadli badan yahay laakiin ixtiraam ahaan iyo isudhigid ayuu rasuulku sidaa u yeelay qowl kale wuxuu odhanayaa rasuulka intaan loo sheegin ambiyada inuu ka od fadli badan yahay rususha ayaa arrintaasi ahayd bay leeyihi waxaa kaloo sheekhu leeyahay raximah llah waxabiibu rabbi lcaalamiin waxabiibu rabbi lcaalamiin caalamka rabbigooda kuu jeclaa weeye xabiibkiisa uu ahaa rasuulka waxabiibu rabbi lcaalamiin caalamkan rabbigooda xabiibkiisi wey kuu rasuulku jeclaa weeye habata lahu sal lay slam aclaa maraatib lmaxaba rasuulku leeyahy khulla buu rasuulku lahaa alkhulla atacrifoon alkhulla waxaa la yidhaahdaa waa kalgacayl gaara amba si gaara ayaa rasuulku ayaa ilaahay rasuulka u jeclay calayhi salaatu wasalaam oo isaga iyo nebi ibraahim mooyaane cid kaloo ilaahay jeclaadaba aanu jirin waa si gaar iyadoo maxabadu ay jirtay oo ilaahay rusushiisa uu jecel yahay iyo awliyadiisa iyo cid kastoo samafarshada wuxuu lahaa khulla rasuulkay ka sugan tahay oo wuxuu yidhi ina allaha itakhadanii khaliila ilaahay wuxuu iga dhigtay miduu si gaara u jecel yahay saaxiib dhab a wey halkaynu ka nidhaahno kama ittakhada ibraahiima khaliila siduu nebi ibraahimba uga dhigtay miduu gaar ahaan u jecel walow kuntu muttakidan min ahli lardi khaliila latakadtu ababakrin khaliil haddaan cid arlada dusheeda joogta ka dhigan lahaa mid aan saaxiibtinimo gaar la yeesho abubakr baan ka dhigan lahaa walaakin saaxibukum isagaysa sheegay rasuulku walaakin saaxibukum waa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam khaliil raxmaani weeye xadiiskaa muslim baa wariyay fi saxiix weeye marka qawlka yidhaahda alkhullatu liibraahim khaliilnimada ibraahim baa gaar u lahaa maxabadana maxamed baa lahaa wlmaxabatu limuxamed fa ibraahima khaliil llah wa muxamed xabiibuhu qawlkaasi saxiix maaha saxiix maaha maxabadu waayo ilaahay uu jecel yahay addoommadiisa addoommada wanaagsan oo dhan baa yeelan karaa likayrihi bay usugan tahay ina allaha yuxibu lmuxsiniin baa ilaahay maryi muxsiniinta ilahay waa jeceliy faina allaha yuxibu lmuttaqiin ina allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutatahiriin markaa khulla waa qadiyad gaara weeye waa jeclaansho gaar ah ayaa ilaahay rasuulka iyo ibraahimba uu jeclaa weeye labadaa uu jeclaa ama xadiidka u yidhaahdaa ibnu cabbaas leeyahay ee tirmidi weriyo ina ibraahima khaliil llah alaa wa ana xabiib llahi walaa fakra xadiidkaasi ma sugnaanin weya lam yadbut markaa maxabadan ayaaba maraatib baa laleeyahay jeclaantan ilaahay subxaanahu watacaala dadka wanaagsan uu jeclaanayo ayaa qaybsanta oo masalan de soomaaligeenan inta badan macaanidiisu lunsan tahay maahae mid waxaa jirta la yidhahdo alcalaaqa calaaqa waa nooc maxabada ka mid a calaaqada waxa weeyaan waa hilow waa hilow weeye waa qalbiga oo ku xidhma ciduu jecel yahay waxaa jira mid la yidhahdo aliraada aliraadana waxa weeye naftoo u baydha oo u leexata cidday jeclayd oo daydayd oo raadisa waxaa jira mid la yidhaahdo ashabaaba oo masalan waa qalbiga oo ku shubma maaragtay insibaabu lqalbi ilayh cidduu jeclaa bixaytu laa yamliku saaxibuhu iyadoo markaa qofka aanu xukumi karin qalbigiisii maaragtay sida biyuhu ay uga soo rogmaga dhulka taagga ka insibaab lmaai fi lxadar tasare afaad waxaa la yidhahdaa haraam baa la yidhaha haraam haraamkaasi waxa weeye waa jeclaansho laasima oo qalbiga qofka ku dhaca oo qofka maaragtay ariibka ah oo maala dee daymaysan oo kala wey ta saddexaad waa shareed waa lahaha mawadda iyo alwuddu marka waa maxaba saafiya taasi oo khaalisa oo badaxla sayajcalu lahum araxmaanu wudda waa dadka ilaahay ma awliyadiisa fiican ee camalka wanaagsan sameeya ilahay inu jeclaan u yeelayo ila matala marka ilaahay ku naco ilaahay inama nace subxaanahu watacaala ee ahlu samaawaadku rabbi weysiiyaayeen heel baa nacay buu ilahay yidhahdaa fulaan baa nacay ee naca marka ilaahay naco ayaa ahlu ardigana loo soo dejiya markaasaa la yidhaha ilahay hedel wuu nacay naca wey inagoo sidayna iskaga joognaa ayumaad qofkii iska nacaysaa un laga tegayaa un dadkii o ma saas oo kale haddii si sharciga loo naco wey laakiin maaha teenida inaga maarag fulaaniyada ashaqaf baa jira oo qayb maxabada ka mid ah ashaqafu wahuwa usuul maxaba iyo marka wadnaha garkiisa ay ku dhacdo ba yidhahdeen cishqigaa jira oo waxaan dadka maaragtay la yimaadaan ma waa xub lmufrid baa la yidhahda waa jeclaashaca gudubka ah alladii yukhaafu calaa saaxibi minhu looga baqanayo inuu ku dhinto saas oo kale walakin laa yusufu bihi rabb subxaana ilahay laguma sifeeyo oo rabbi waan caashaqay ama rabbi waa caashaqay lama yidhahdo iyada taas ilahay laguma sifeeyo taa iska ilaali walalcabdu fii maxabati rabbihina addoonku rabbi buu caashaqay lama yidhaahdo wain kaana qad adlaqahu bacduhum baa dhici karta misideedaadoo time la yidhaha baa jirta oo tacabud ah tacabudkaa jira alkhullataynu ujeedataa wey wa hiya almaxaba alatii tatakhallalat ruuxa almuxibi wa qalbihi weeyaan waa maxabada dhexka qaaday ruuxda qalbiga qofka ruuxdiisa iyo qalbigiisaba marka calaa kullin ilaahay subxaanahu watacaala nebi ibraahim iyo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam khaliil bay alla u ahaayeen si gaara oo aanu khalqiga kale ilaahay u jeclaanin ayuu labadaa nebi u jeclaa wey wa kullu dacwa nubuwa dacwa nubuwati bacdahu fagayun wa hawa waxau leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala wa kullu dacwa nubuwa nebinimo sheegashadeed sheegashada dhammaanteed bacdahu rasuulka dabadii fagayun baadinimo weeye iyo wahawaa laf jeclaysa wahawa waa waxaan jiri wey wa kullu dacwa nubuwati nebinimo sheegashadeed sheegashadaa dhammaanteed bacdahu rasuulka dabadii fagayun weeye baadinimo weeye wahawaa weeye waxaa sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaatamu nabiyiin inuu ahaa waxaa markaa la ogaanayaa cid kastoo nebinimo sheegataa rasuulka dabadi inuu kaadib yahay beenaale inuu yahay baa la ogaanayaa falow jaa almudaci xataa hala yimaado wax alle wuxuu doono waxyaaba khaariqa ah oo caadada khilaafsan hala yimaado iyo xujooyinba hala yimaade waa xidhan tahay wey min baabi fardi lmuxaal wey fagayun wey ayiga maxaa la yidhahdaa waa did rashaad wlhawa cibaaratu can shahwati nafs waa waxay naftu iska jeclaysatay wey wasawi hawa laa can daliil fatakunu baila wa huwa lmabcuud mid loo diray weeyaan rasuulku alayh salaatu wasalaam wa huwa nebigu almabcuudu waa mid loo diray ilaa caamati ljinni jinka oo dhan iyo wakaafat lwaraa khalqiga oo idilba bani aadamka oo dhan jin iyo insiba rasuulku u ahaa bilxaqi baa lala diray waalhudaa hanuun baa lala diray wa binnuuri nuur baa lala diray weeye kaana daaciyan ila allah wa siraajan muniira wa binnuuri baa lala diru siday waxyigii buu sidoo nuur ah wa diyaa iyo iftiin buu siday weeyaan dan mugdi baad gelaysaa mugdi dikrigii baa maqan bal kan keliya soomaaliga waxaad aragtaa un intuu cajalada cirkaa geysto koor buu xambaarsan yahay amba waxbaa ku buuqaya qaw qaw qaw qaw qaw maxaa ku kalifayaad umalaynaysaa quluubtiibaa khaawi ah waxbuu daydeeyay dikrigii ilaahay qalbigeena ku xasililaabaa maqan markaasuu kulba wax gelinaya markaasuu kulba gelinaya balaayo baas michael jackson waa balaayo jin shaytaan faraacina waxaas qubqab qubqab waxuu deedeeyaa waxay naftu ku xasisho naftii baa way waalan tahay waxay ku xasin lahayd baa maqan marka wahuwa almabcuudu kii loo diray weya ilaa caamati ljin jinka guud ahaan wuu sheegi jiray waa u iman jiray cunto ayuu siin jiray saxay xoolahoodu daaqay daaqayaan buu rasuulku tilmaami jiray waa kii loo diiday in lafaa ku istijuuyo ma arkaysa وكافة الورى هي خلق قوي بالحق با إله إلا ترسل مع الحق والهدى يا هنون وبالنور مع الحدى سيا نور سلي رسولك عليه الصلاة والسلام دعوتي سودا بان نور هاي سيا نور كان حبار سناهي لكن أما حديث جابر ورنيا سيا لفتسا نور لغا أبور لم يصحى عدي دون سين حقوقاته وعرات تنكر رسالة الليلة تنبيه الحذاق إلى ما شاع بين الأنام لحديث النور المنصوب إلى مصنف عبد الرزاق السنعاني كتاب لقاء المصنف كه أيها الله شيء حديث كان لقوري كتابك هو لا لكن حديث كان لما هيو لكن رسولك عليه الصلاة والسلام النور سلي إنه يفتين دعوتي سواء شكلكم ما ترى أما يصبوا دوا كنانة وكان من ولد إسماعيل أيها كنان وكذا شيء قريش سوى لها كسو ساري أبيه يا آدم أبيه عبد الله يهودي وين قرننا قرآن كنا معدي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد مركا لو dadka muslimiinta ah arrin laga cadbalaya ma aha mansiladaa rasuulku leeya calayh isalaatu wasalaam ilaahay dejiyey in laga laliyo oo xuquuqdii ilaahay lahaa rasuulka la siiyaana meesha ma taalla wey marka caqiidatu ahlisunna waa kan wa huwa almabcuuhu ilaa caamati اljini wa kaafati اlwaraa biاlxaq wاlhudaa wa binuuri wadiya isagaaba sida nuurka imaan xagga ilaahaysa isagaa xabaarsan binuuri baa ilahay la soo diraya wadiya أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن إله بابا يري سوى جنك كورم يجيكي نصيبي مركو رسولك وهذين كان دقيستين وكنت دعاة بين أغدين خير بيسدين إنا بين قونا أكسن إنا قاعد ولدين حبارتا والله سعوتا وضدك لا دين بأن أسدنا ويرانا يعني أدقوا يريه أدقوا يريه عرفوا طبعا إلى آخر سيئو قوات ابن قوي اللي ما عرفتوه بهاني يقلقين ترترسيئو ودد بدن oo macrifo la kaxeeyaan ayaa midna inta badan u saxaya shinkani bale ya qawmana ajibu da'i allah mar lama ku tago dacwadii dhageysta ay ya qawmana ajibu da'i allah markay qoomkii way u noqdeen ayay u sheegeen ay ilaahay ilaahay daacigiisa ajibu way hatta shinkani na baan ma xabaar kara dacwadi maanta dad bi qaadan ilaahay abadatu bi allah daabi di qaadan shay oo qarsan fadintii xabaaro oo la tago meelkiisa dadkii loo geeyo oo diintii loo sheego oo cid diinta sheegaysana lagu caawiyo lagu saaciday waa qalad weyn dadka muslimiinta ah ilaahay dartii u baxsan ee diintaa sida in tacaddi lagu sameeyo in badan baan maqlaan iyadoo tacaddi lagu samaynayo waa qadiyo khatar badan u nusray adugu waxaad tari karta tar waxba iyagu kaa duhima maayahanba jazaahum ullah waxaad tari karta tar caawi haddaad wadaad tahay oo ad khalal iyo naqsi ay kaaga muuqato kab adigu buuxi fukarta buuxi buux laakiin aad masaajidka urka taagtay inaad la dagaalamtay inaad dacaadaysa iyo waa caado aan islaamnimada waafaqsanayn wey billahi calaykum watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan marka yaa yaa qawmana ajiibuu daaciya allah suurat ljinna sidaasayna tusaysa lam yabcat allahu rasuula ila linsi walaysaa rabi ya macshara aljinni waalinsi alam yaatikum rasuulu minkum ayaa ilahay ku odhan doonaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam fariintiisana caan bay ahayd bin aadamkana waa u wada siday wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira bashiirna wuu ahaa rasuulku nadiirna wuu ahaa bashiir muxuu yahay waa kii bishaaraynaya yuu bishaaraynaya cidda isaga rumaysa nadiir wuu digaya yuu digaya cidda caasiday gaalowda oo balagow dadku iyagu majinada iska diinayay kullu ummati yadkhuluuna aljannata ilaa man aabaa rasuulku wuxuu leeyahy dadku jannada aya gelaya kiisagu of ilaahay iska nacam weeyahay ayaa diidaya rasuulka lagu yidhi markaa rasulku wuxu alayhi salaatu wasalaam dee kaanigay caasiy weeyaa ka diidaya marka wama arsalnaaka ilaa kaafa lafdiga kaafa la yidhahdaa tafaasiir badan yeelanaya linnaasi bashira wa nadiira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica rasuul ilaahay baan dhammaantiin idin walaahay buu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixina wuxuu leeyahay laa yasmacu bi rajul aniga ima maqlo qof min hadihi lumma ummadan ka midi caalamka waxa maanta joogaa ilaa muddo rasuulku ilaahay soo saaray laga bilaabo waa ummat muxamadiya markaa qaybna fariintii baa ku maqan oo waa ummatu dacwa qaybna waa intii ajiibtay u weeyo markaa yahuudiga iyo nasraaniga ad arkaysaa waa min hadihi lumma bidaliil bal xadiidkan u fiirso laa yasmacu bi aniga imaqli maayo rajulu min hadihi lumma buu leeyahay markaa rasuulku min hadihi lumma ummadan ka mid yahuudiyun walaa nasraaniyun yahuud ha noqdaan ba kristaana noqdo uma laa yuuminu bidalil aniga aan rumayn ilaa dakhala naar hadduu imaqlo aniga rumayn waayo naar buu gelayaa buu rasuulku leeyahay وكان مبعوثا الى الناس كافة وإن قفك مسلم كو رميسناده رسولك إلهي إنه ودري ددك سدى إليهن وإن رميسناده وي مركا وما أرسلناك إلا كافة للناس سدح قول وعلو لك فسرا قولوا وحده لفتك كافة وحال أو دعي اللق عرابها من الكاف أرسلناك وأنا اسم فاعل وهو معنى يقول وما أرسلناك كما نادر النبي محمد ilaa kaafatan ilaa kaafan kii celinaya inaad tahay linaas ee ka hor joogsanaya cala lbail baailka kii ka hor joogsanaya inaad tahay mooye wax kale kumaanaan dirin qolo kale waxay leeyihiin kafa bimacnaa kafan waa masder waa masderu kafa bay leeyihin ficilkaasi ay wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin ilaa takufa annaasa kafan inaad dadka joojinayso ad ka celinaysa baadilka mooyaan qola waxay leeyihin waa xaalu min annaas inkastoo ka hadlaan oo wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin ilaa linaas dadka mooya kaafatan xaalayihin markaa macnu sidaa wey bilxaqi waalhudaa wa binuuri wadiyaa waa sifaadka uu leeyahay rasuulkani diintan uu leeyihi bilhudaa bilxaqi waalhudaa wa binuuri wadiyaa waa sifaadka uu leeyahay diintan iyo shariicadan huwa aladii jacala ashamsa diyaa'an waalqamara nuura iftiinka qoraxda oo kale iyo iftiinka dayaxa oo kale ayay leedahay shariicadani wa ina alqur'aana kalaam ullah qur-aankuna hadal alla wey hadalka ilaahay wey wa ina alqur'aana qur-aankuna kalaamu llahi ilaahay kalaamkiisii weeye markaa waxaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar kastoo qofka muslimkaa lagu soo hadal qaado agtaada waajib buu kugu noqonaya inaad ku salido inaad ku salido markaa maxamed sal allahu alayh wasalam qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam mar kasta rasuulka ayaad ku salidaysa marka lagu soo hadal qaado mar weynaana waxaad ka baxsanaysaa habaarkaa nebi malakul jibriil uu habaaray qofka rasuulka magaciisa lagu soo qaadeen ku saliyin ayaad ka baxsanaysaa nebi maxamedna aamiin buu yihi cidda habaaratantay waa jibriil cidda aamiin tidin ah waa nebi maxamed ri waxaa kaloo meesha jira ee rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya waaxidatan aw kama qaal sala allahu calayhi cashra aw kama qaal macnaa ninka mar qur-aaniga igu saliya ilaahayna toban jeer buu ku saliyaa buu leeyay salligeena aynu nabiga ku saliyayna yaa qaadaya haddaba calayhi salaatu wasalaam waxaa jira malaa'ig dhan baa u qaabilsan oo rasuulka u gaadhsiinayso salaamta iyo saligaa qaadaysa inna lilahi malaa'ikatan sayaariina aw sayaaxiina labada lafti baa la yidhaha macnaa ilahay malaa'igtaasuu leeyahay yubaliquunanii can ummatii asalaam macnaa iyagun baa ummad urinaya oo rasuulku gaadhsiinaya calayh isalaatu wasalaam marka asxaabtii nebigu markii ilaahay rasuulka in lagu saliyo ina amray isaga iyo malaa'igtiisuna inay ammaan ilahay noo sheegay asxaabtu iskama yaacin nebiga u yimaaday rasuulka ilaahayow sidaanu kuu salaami jiray waanu naqaanay waxaana la amray inaanu kugu sallino e sidaanu kugu sallinaa bay yidhaahdeen rasuulku markaa isagaa baray qul allahuma salli calaa muxammadin wacala ali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima waali ibraahiima inaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxammadin wacala ali muxammadin kama baaragta cala ibrahima wacala ali ibrahima inaka xamiidu majiid marka waxaa la yidhahdaa salliga ibraahimiyada masiiqat libraahimiya waana ka atixiyaadka inoogu jira oo in rasuulka sidaa loogu saliyo oo salkiisa lagu dadaalo weeye ma jirto cid muslimiinta ka mid ah oo salliga nebiga diiday oo waxyaabo xifaatanka iyo iscadaadinta un ka dhashay weeye ma jiro haddii aa aragtaan cid le salliga nebigu ma jiro oo maaragtay lagu salli maayo ciddaasi waa cid aan dadka muslimiinta ah ka mid ah haddii aan la arag soo maaha dee yaan la abuurin wax la abuuro yay noqonin oo dadku soo howlqaadkaa wax badan laga bartaan markaa rasuulka in lagu salliyaana waa waajib weeye waa ammaan in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka ilaahay siduu rasuulka ugu salliyaya saan isweydiina maaha kayf yusalli ilaahay wuu ammaanaa weeyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuu ammaanaa ammaanta u cuntunta ayaa ilaahay ku ammaanaa weeye markaa rasuulku calayhi salaatu wasalam waxaaba ugu filan ammaan isaga iyo nebi ibraahim sidaa alla u jecel yahay cid uu jecel ilaali jiray xataa rasuulsi xataa ulcasmigii qawihii ka ka hadhay maaragtay saddexdii kale aana jirin marka dadka muslimiinta waa inay taariiqiysanaadaan oo rumaysnaadaan saliga rasuulku habeenadu sii fadliga badan yahayna waxaaba ka mid ah maalmaha jimcaha weeye oo xadiisa saxiixa kusoo aroortay la iska badsado waxaa kaloo ogaataa ducadaynu ilaahay baryayno shayga tuura ee lagu xidhaa wuxuu noqonayaa saliga rasuulku noqonaya calayhi salaatu wasalaam iyo ammaanta la siiyay alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wasala marka ammaanta markaad duca doonayso ilaahay ammaan rasuulka ku salli markaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ku sallido ducadaada marka dhammaysatana waa inaad ku khatinto rasuulka salligiisa markaa ducadaadu waxay noqonaysaa mid marfuuca ayay noqonaysaa wey marka yaan iyada laftigeeduna cadaalad la sameeye wey cadaala islaamku waa diin lcadaala cadaaladdu maxay tahay cadaaladdu sinaan ma aha sinaanta lafteeda cadaalad daro ah laba shay oo siniin haddaa sinto ma cadaaladba ma aha alcadaala waxa weeye icdaau kulli dii xaqin xaqa mid kasta xaqa uu leeyahay inaad xaqiisa siiso laakiin markay soomaalida yidhahdeen cadaalad uhaasinaa waa qalad cadaaladda loo baahan yahay waxa weeyaan dadka muslimiinta inay isu cadaalad sameeyaan oo qof waliba mustawuu taaganya loo sheego oo inaan salliga nebiga diidan aan la odhan salliga rasuulkay diidan tahay waa inaan la odhan waa in qofka aakhiradiisa u tudho maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka kelmad quri kama soo baxdo ilaa se hadday ka soo baxdo ilaahay wuxuu leeyahay malaa'igta ayaa qoraysa oo maaragtay markaa ilaahayna wuu inagu abaalmarinayaa waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin qur'aana kalaam allah minhu badaa bilaa kayfiyatin qawla وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعبه بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول الخالق البشر ولا يشبه قول البشر waxaule sheekh kuadlaya raximah اllahu tacaala caqiidada ama mowqifka ay ka taagan yihiin ahlu sunnuhu ee qur'aanka amba ilaahay kitaabkiisa marka qaacidadan uu sheekhu ka hadlayo waxa uu leeyahay waina alqur'aana qur'aanku kalaam اllahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan minhu min allah ilaahay xaggiisuu badaa ka muuqday ama ka soo daahiray bilaa kayfiyatin inagoo aan lahayn sidaasi ayuu xagga rabbi uga yimi kayfiyad bilaa kayfiyatin kayfiyad la-aan qowlan qowlnimo ayuu alle xaggiisa uga yimi wa ansalahu alle wuxuu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey waxyan waxyi ahaan wasadaqahu way rumeeyeen almu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeen calaa daalika sidaasi ayay ku rumeeyeen xaqan xaqnimo waayiqanuu waxay yaqiinsadeen annahu qur'aanku kalaamu ullahi tacaala ilaahay hadalkiisa inuu yahay bilxaqiiqa dhab ahaan xaqiiqa ahaan laysa ma ahaanin qur-aanku bimakhluuqin mid la abuuray ka kalaami albariya sida hadalka dadka oo kale amba khalqiga hadalkiisa oo kale waayo waa hadalkii khaaliqa weeye faman samica qofka maqlahu qur'aankan ee fazacama sheegta annahu qur'aankani kalaamu lbashari dad hadalkii inuu yahay faqad kafar kaasi wuu gaaloobay waqad damahu llahu qofkaa ilaahay wuu ceebeeyey wacaabah waa isla macno weeya wuu ceebeeyey alle qofka wa awcadahu wuxuu u ballan qaaday amba ugu yaboohay bisaqara naarta la yidhaahdo ayuu qofka ilaahay u yaboohay xaydu qaal markuu alla yidhi tacaala sausliihi waxaan gelin doonaa qofkaa saqara naartaas ayaan gelin doonaa suurat lmudathir aayadda lix iyo labaatan weeye falamaa wacada allahu ilaahay markuu u yaboohay bisaqara naartaa la yidhaahdo liman markuu rabbi u ballan qaaday amba u yaboohay qaala yidhi in haadaa qur'aankani ma aha ilaa qowlulbashari mid bashara hadalkii mooyaane ee yidhi qur-aankani waa hadal bini aadam markuu yidhaahay kaa u yaboohay naartaasi calimnaa waxaanu ogaanay oo ayqannaa aanu yaqiinsannay annahu qur-aanku qowlu khaaliqi lbashar basharkan allaha abuuray qowlkiisii inuu yahay baanu ogaanay walaa yushbihu ma shabaho qur-aanku qowla albashari basharka qowlkiisana ma shabaho marka waa qaacido muhima oo dadka muslimiinta ah ay tahay inay ogaadaan waana asal kabiira oo ka weyn asalada islaamka weeye ayagoo dad badani ay ku lumeen amba ay ku baadiyoobeen mawqifkay qur-aanka iska taageen marka mawqifka sheekuu xariray amba sugay waa mawqifka xaqa ah ee ayna tusayso adilada kitaabka iyo sunnaha cidda aada iyo aada maaragtay ugu fiirsata waxaana sidaa ka marakacaya fidrada saliimka ah ee marka masaladan dadku qadiiman amba muddooyinkii hore way isku khilaafsanaayeen ma arkaysaa laakiin sida saxiixa ah madhabka inagu maaragtay macuurka ah ee saxa ah madhabka ahlusunna waljamaaca waxa uu leeyahay alla subxaanahu watacaala lam yazal mutakalima ilaaha inuu hadlo oo maaragtay mid hadlow yahay kama suulin marka uu doono iyo xilliguu doono iyo siduu doono buu ilaahay u hadlayaa waxaanuu rabbi ku hadlayaa bisawti yusmac ay malaa'igtiisu ka soo qaadayaanu laga maqlayo amba ambiyadiisaba u maqashiiyo ayuu rabbi ku hadlaa marka sida saxiixa ah ee ma'huurka ah ee laga soo raray a'immatu salaf ee a'immatu alxadiidi wasunna sidaasay ahayd marka waina alqur'aana kalaam ullah inadaasi bikasri hamsa waxay ku xidhan tahay qowlkii hore sheekha ina allaha waaxidu laa shariika lah waina muxamada cabduhu lmustafa markaa saddexdan meeloodba waa macmuulu qowlkaa weeyaan macnaa qowlkaasaa ku camalfalay ahaa wanaquulu fii tawxiid illahi lahaa marka kalaam ullahi minhu bada waa kalaam rabbi xaggiisa un ka soo daahiray weeyaan bilaa kayfiya bimacnaa sidaasuu rabbi uga hadlay malihin wey macnaa kayfiyaddu waa noocaasi sidaasuu ugu dhawaaqay malihin amba qaabkaasuu ugu hadlay qowlan laakiin qownimo ayaa rabbi ugu hadlay subxaanahu wa tacaala waa hadal isagu ilaahay uu leeyahay oo sifaadkiisa ka mid ah oo la mid a oo sifaadka rabbi lahaa ee maaragtay idaafatu macaaniga ku yimi sida ilaahay cilmigiisa awoodiisa ciziga uu leeyahay cadamada uu leeyahay kibriyaagiisa nolosha uu leeyahay culuwigiisa qaarigiisa intaba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala saas uu hadlaa weyi marka ilaahay ku sifaynta lagu sifaynayo inuu kalaam leeyahay oo maaragtay u hadlo waa sifatulkamaal weeye haddii la yidhaahdo ma hadlo waa sifo naqsigay noqonaysaa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabihii nimanka reer bani israa'iil markay lumeen ay baadiyoobeen ay caabudayeen weylka waxyaabuhu ilaahay ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa inaanu hadlaynin alam yarow أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أفلا, يري... أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu ilaahay ugu hadlay qur-aankan oo jibriil ugu soo dhiibay jibriilla sidii uu siday maaragtay ilaahay ugu soo ami ma lagu aaminay ee ammaanada u ilaalinayay bu nebi maxamed ka soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam waana sifo ilaahay iska leeyahay sifatu lkamaal weeyaan caba iska suura maaragtay aan rumaysan nahay xataa xubnaheenna meelo aan hadlini inay hadli doonaan qiyaamaha markay gaadho meelo aan hadlin in ilaahay ka hadlin doono ayaynu dee rumaysannahay oo ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim ilaahay wuxuu leeyahay maalintaan aba maanta waxaanu xelaynaa dadka afkooda wa tukallimunaa aydihim waxaana lanala hadlaya gacmahoodaana la hadlaysa oo markaa gacmihii way hadlayaan wa tashhadu arjuluhum lugahooduna way marakacayaan marka waa waajib bay ku tahay qofka muslimka inuu rumeeyo inay gacmahana hadli doonaan luguhina ay ku marakici doonaan fa naxnu nu'min marka qofka muslimka ee wuxuu rumaysan yahay inay kuwani hadli doonaan laakiin ma garanayno kayfa tatakalam macnaa siday u hadli doonto inaan garanayn siday u hadli doonaan gacmahan inagu yaallaa ma garanayno laakiin waxaan rumaysannahay inay hadli doonaan oo ilahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala sidoo kale waxaa hadli doonaa jidhkeenna laftiisa hadli doona amba ogada ayaa hadli doonta oo maalan dadka xumaaday lagu marag furo waa kuwa jidhkooda canaanan doona wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna waxay ku yidhaahdeen jidhkooda maxaad noogu marag furteen bay ku odhan doonaan maxaad noogu marag furteen qaaluu andaqana allah ilaahay baa naga hadliyey bay yidhahdeen waa jidhkii andaqana allahu aladii andaqa kula shay ilaaha shay walba ka hadliya ayaa naga hadliyey waa birtaasa hadlaysa daasada maaragtay aan nololba lahayna wax nolol saamaysa aanay jirin marka ilaahay baa naga hadliyey bay odhan doonaa markaa qofka muslimka a waajibka saarana waa maxay waa inaad ogaato inuu xataa jidhkeennuna uu hadli doono laakiin sidaas iyo sidaasuu hadlayaa amba hadalkiisu waa noocaay ma odhan karayn ma garan karayn inagu wakadalika waxay rumaysan nahay quruur cuu tasbiixsaday oo tasbiixsado rasuulka ilaahay hortiisa calayhi salaatu wasalaam iyo cuntadii iyo dhagaxii salaantiisii oo kale dhammaan hadalladaasoo dhan way iska imanayeen markaa minhu badaa bilaa kayfiyatin qawla badaa ay dahara minhu waa hadal rabbi xaggiisa ka muuqday weeyaanoo ka yimi laa nadri kayfiyata takalumihi bihi laakiin sida rabbi ugu hadlay inagu ma naqaan laakiin sheekhu wuxuu kusoo adkeeyey qawlan msterkaas almucarafu lilxaqiiqa yani qawlan qowlnimo ilaahay subxaanahu watacaala qaar ambiyadiisa ka midana si toosaa uula hadli jiro wakallama muusa takliima kallama allahu muusa takliima famaada bacd alxaqi ila dalaal ilahay saas u hadla marka waa cibaara iyo cid kalea ka cabirta iyo waxyaaba hadalladaasi waa meelo iska soka u wey ilahay sidaas ula hadli jiray muse walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabuh marka kitaabka iyo sunnaha adilo fara badan baa ina tusaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay hadli jiro oo u hadlo oo ahluljannana ilaahay ula hadli doono subxaanahu wa tacaala waa arrin sugan oo haabita weeye marka waana kalaamka alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka waana kalaamkii khaaliqa ee hadaluu makhluuqu leeyahay ma aha lidaalika qur-aanka iyo hadalka makhluuqa ba hadalkeenu isma shabihi karaan waana ta sababtay cid kastoo islaamka colaadisaa inay la iman kari weydo aayad qur-aanka ka mid a waayo dee waa hadalkii khaaliqaba waan makhluuq ahayn markaa cidibo lama iman karo cid wani maaragtay oo islaamka colaadisaa lama imanin weeyaan oo la iman karto lama iman karayso lidaalika cidda tidhaahda matalan oo qowl bashar leeyahayna dee waa taasoo way ku kufriyeysaa laakiin haddaad aragto fi suurati alxaaqa wakadalika suurat maarag takwiir amba ida shamsu kunwirat inahu laqawlu rasuuli kariim marka ilaahay leeyahay inahu laqawlu laqawlu rasuuli kariim macnaa idaafadaasi waxa weeyaan waa hadal rasuulkan isaga ayaa keenay weeyaan calaa ana rasuula xadatahu inama tusayo waayo rasuulkana imaa jibriil wa imaa muxamed sala allahu calayhi wasalam marka rasuulka halkan maxaa loogu sheegay rasuulkan mucarafka ah waa mubaliq isagu fariinta ayuu sidaa oo nabiguna soo gaarsiinaya lama odhan inahu qawlu malakin aw nabiyin rasuul baa laga cabiray marka oo ergeyga ah inahu laqawlu rasuulin kariim macnaa faaculi waxaa laga ogaanayaa ergeygani hadalkan uu keenay inay tahay fariintii loo soo dhiibay laa annahu ansha'ahu min jihati nafsihi maaha inuu isagu curiyay oo uu bilaabay sidoo kale rasuulku fii ihda alaayatayn waa jibriil aayadda kalena waa maxamed weeye calayhi الsalaatu wasalaam marka uu tiirinta loo tiiriyey inahu laqawlu rasuulin kariim maaragtay idaafadaasi laba maaragtay labada rasuul mal rasuulkan malakiga ah iyo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu tiirinta loo tiiriyey qowlku waxa weeye waa alidaafatu litabliiq baa la yidhahdaa macnaa waa gaarsiintan ay dadka soo gaarsiinaya khalqiga uu soo gaarsiinaya jibriilah rasuulka ku keenayey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inaga ina soo gaarsiinayo wey tada kale inuu sidiisi u keen waxaad garanaysaa rasuulun amiin baa ilaahay ku tilmaamay macnaa wuxuu ku tusayaa rasuulul amiin waxay daliil u tahay inaanu hadalkii waxba ku siyaadinayn wixii loo soo dhiibayna aanu maaragtay waxba ka dhimaynin lidaalika waa ku kufrayaa qofka yidhaahdaa qur-aankani waa qowl albashar sawslihi saqar ayaaba ilahay leeyay subxaana wa tacaala muxamedna waa bashar salawaatu llahi wasalaamu calayh idan markaa qur-aanku ma ahaa qowlkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kalaamkii alleh ee rasuulkuna uuna soo gaarsiinayay weeyaan markaa farqi ma kale lahaa oo dadku way ku wada kufrayaan hadday yidhahdaan qur-aanku waa hadal bini aadam waa bashar baa leh amba jin baa leh amba malak baa leh asalka kalaamkana amba hadalka waa cidda tiri un baa iska leh wlkalaamu man qaalahu mubtadi'a kalaamka waxaa iska leh ciddii tiri un laa miman qaalahu mubaliqa laakiin cidda fariin ahaan u keentay ma laha oo maalan tusaale ahaan haddii aada ashcaarta carbeed wax ka taqaanood maqasho qowlkii qifaa nafki min dikraa xabiibin wamansili markiiba wuxuu ogaanayaa qofku wuxuu odhanayaa hada shicru imra'ulqays waa ninkii imra'ulqays la odhan jiray gabaygiisii buu odhanaya ee qofku muslimkii markuu maqlo xadiidka inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa camal kastaa wuxuu ku ansaxayaa niyada ayuu saaxiib la yahay qofkuna wuxuu le wuxuu niyeysto markiiba wuxuu odhanayaa kalaamkaasi waa kalaamkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin qofka muslimkii markuu maqlo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin araxmaan الraxiim markuu maqlo wuxuu odhanayaa hada kalaam اllah hadduu sidaa aqoon iyo macrifo u leeyahay wey waa ilaasi haddaanu garanayn wuxuu odhanayaa garan maayo hadalkan ciddii tiri ma garanayo odhanaya biljumla markaynu arrinta isku soo duuduubno ahlu sunna kulluhum siday u dhan yihiin min ahli lmadaahib alarbaca hadday yihiin kun madaahibta afarta ah iyo kayrkood salaf iyo khalafba kuwoodii hore iyo kuwii dambaba waxay muttafaqiin isku yihiin ay isku waafaqsan yihiin ilaahay kalaamkiisani inuu kayru makhluuq yahay mid aan la abuurin inuu yahay ayay isku waafaqsan yihiin laakiin mutaakhiriinta ayaa kalaamka ilaahay maaragtay waxoogaa nisaaca marka dambe amba dooda ayay keenaan markaa qur-aanku alle amba ilaahay qur-aankiisani subxaanahu watacaala waa kalaamu ullaahi oo masaaxiftan ku qoran weeyaan qulubtana lagu xafido carabadana lagu akriyo weeyaan waman wasafa allaha bimacnan min macaani اlbashar faqad kafar waman absara hada اctabar wacan mili qowli اlkufaar insajar wacalima ana allaha bisifaatihi laysa kalbashar waman wasafa allaha qofka ku sifeeya alleh bimacnan sifo qofka ku sifeeya min macaani lbashar basharku sifaadka uu leeyahay ah faqad kafar qofkaasi uu kufriyey waman absara faman absara qofka ega amba arka haadaa qowlkan ictabar waa uu cibro qaadanaya وعن مثل قول الكفار هو كفار تا قول كودا قول كاوح لمدنا انزجر وكرب تومي وعلم وحوغا دي قفقاسي أن الله إلهي بصفاته نكسوية ليس آيان وهاني ربك البشر خلقك أوكالي أما بني آدم أوكالي ليس آيان وهاني كالبشر مركا الشيخ مركو نصر شيء قرأكم يا إلهي كلام كيسي حقيقة منه بدأ ayaa halkana wuxuu inagu baraarujinayaa ilaahay inuu sifaadkiisa ku sugan yahay oo aanu basharka la mid ahayn waa nafyan litashbiih ilaah iyo bini aadamka in laysku shabaho awuu ku joojinaya caqiida ibaat ila mar hadduu hadal ilaahay u sugay hadalkaasi inaanu hadalka bini aadamka la mid ahayn ayuu ku sugaya macnaha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sifaysanya mutakalim inuu yahay uu hadlo laakiin lagu sifayn maayo sifaadka ay basharku leeyihiin walow insaanku haba noqdo mid hadlaya isku mid maaha faina allaha laysa kamilihi shay wa huwa samiicu lbasiir markaa qofka muslimka ahi waa inuu ilaahay u sugo sifaatka uu leeyahay rasuulkuna u sugay calayhi salaatu wasalaam iskana ilaaliyo inuu ilaahay khalqigiisa ku shabaho inuu khalqigiisa ku shabaho waa inuu iska ilaaliyo si uu badbaado waayo waxaa la yidhaha qofka mushabbixa ah mushabbix mushabbih waxa weeyaan qofka ilaahay iyo khalqigan waa guro isku shabaha ilaahay iyo bini aadamkan oo kale qofka isku shabaha waxaa la yidhahdaa mushabbih baa la yidhahdaa wlmushabbihu yacbudu sanama markaa qofka mushabbih wuxuu caabudaya waa sanam baa la yidhahda hadduu mucadil noqdo oo sifaatka ilaahay leeyahay oo dhanna ilaahay subxaanahu watacaala u diido wuxuu caabudaya cadam waxba ayuu caabudaya marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu ku sifaysay iska ilaali inaad ilaahay iyo khalqigiisa isku shabahdo waxaa kalood ka taxadartaa aad iska ilaalisaa ilaahay shaygu isku tilmaamay isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam inaad diido marka intaa laga yimaado wa ru'yatu xaqun liahli ljanna alla sheekhu wuxuu ku sugayaa dadka ahluljanna ahi inay alla arki doonaan subxaanahu watacaala taadadoo maxsharkaba lagu arki doono waru'yatu ru'yada aragtida alle la arkayaa xaqun xaq weeyaan ru'yadaasoo liahliljannati u sugnaatay ahlujannu inay alle arkayaan waa arrin xaqa oo u sugan laakiin siday ku arkayaan bikayri ixaada koobid la-aan ma koobayaan oo isha kama buxsanayaan macnaha ma xadaynayaan bikayri ixaadatin koobin la-aan iyo walaa kayfiyatin qaabayn la-aan oo sidaasaanu aragnay odhan maayaan laakiin way arkayaan oo shaki waxaanu ku jirin weeyaan laakiin indhowda kuma koobayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala oo ka wen yahay waxay bini aadamku ku kooban